laakiin hadduu alaabtii urursanaya iyo asbaaba naqli maya sharcigu waxa uu baneeyey qawaaniinta madaniga ah ee gaaladuna aanay qoraynin oon ku xusnayn waxa la ydhaha shufca shufca markaa shufcadii waxa weeye labada nin ama saddex ninba de hadday guri wada leeyihiin oo labadii nin midi uu barhkiisii iibiyo nin kale ka iibiyo sharcigu waxa uu saamaxayaa ninkan ku hadhay inuu qofkaa laga iibiyey wixii laga siiye u celiyo gurigan miyuu kii aan wada lahayn kaa iibiyey intuu kaa siiyey intaa oo qaybtaa markaa qahran buu kaga tegaya maxaa yeele intuu mid kale dad la arag yaaba dhib la arag baa laydha intuu mid kale oo hawl keenaa soo kordhi lahaa ninkana la doonaya hadduu awood leeyahay inuu iskula wareego oo kol hadduu ninkii lalahaa ka baxay isagu ha iskula wareego haddaba ninkii isaga ahaa waxaa la doonayaa markuu ogaado saaxiibkiisii kale inuu qaybtiisii iibiyey waa shayga maqsuudka ah intuu ku tallaabsado inuu u hawlgalo si uu u ogaan lahaa qadarkii iyo siduu u siin lahaa ninkii laga iibiyey lacagtiisii ugu celin lahaa sidaa muu yeeline markii uu ninkii u tegey ayuu dabeetana ku yidhi bikam ishtarayta aw ishtarayta rakhiisan baaraka allaahu fiih dad buu galay markaa kale waa uu iska fiicnaa in wanaagsan baad ku iibsatay goormuu kaa iibiyey kalaam yaroo markaa sokeeya oo aan maqsuudkiisii ahayn bikayri ilmaqsuuda buu isku mashquuliyey waxaynu u qaadanaynaa maqsuudkii oo shufcada ah inuu dhaafay una saamaxay saaxiibkan inuu meesha la soo galo oo u yeedho ila waa kan markaa ka baydheen laba kaclayntana lama ogola oo inuu mar dambe soo laba kacleeyo intuu markii hore ka jeedsado lama ogolayo tusaalaha saddexaad uu kuu xusee waxa weeye ninkani waraaqbu xaaskiisii u qorayo oo iyadoo meeshii shishe joogto u qorayo dabeetana wuxuu ihi anti taariqu muddo kadib bu haddana ayuu wuxuu raaciyey idaa jaaaki kitaabii haadaa ayuu raaciyey qaydkaa laba shardi moogta way kala duwan yihiin anti taariqun hadduu ku dayn lahaa goormay furmi lahay xaala markaasay furmi lahay laakiin marka uu idhaahdo qoraalkaygaasi kolka uu kuu yimaado dee waa shardi mucallaqu calayhi buu u sameeyey markaa waxay furmaysaa kolkuu qoraalku gaadho markaa haddaba haddii shardigan uu kala habsaamo oo kolkii uu qorayeyba aanu raacinina muddo kadib uu raaciyo ee waxaynu u qaadanaynaa alishtiqaal bikayri lmaqsuud icraab can ilmaqsuud markaa waxaynu leenahay shardigan dambe tixgelin male markii u horraysay furan ilan intani ka dabatuur baa hayd idaa jaaaki kitaabi haada ka dabatuur baa hayd markii u horreeye tidhi anti daaliqun kol haddaanad raacinin maqsuud ile maqsuud buu ahaa shardigan ah inuu qoraalku gaadho shardi maqsuuda buu ahaa maqsuudkii haddaanad kolkii hore raacinin inaad iska dhaaftay baynu u qaadanayna sida awgeed ka dabageyntan dambe tixgelin male kolkii u horraysa anay furantaa tidhi anti daaliq sadeexaad tusaalu kuu keenay alqaacidatu alkhaamisatu wahalaaثuun laa yunkaru lmukhtalafu fiihi wainamaa yunkaru lmujmacu calayh waa laga yaabaa macnaheedu inaanu qofka daahir u noqonin isagoo aada usii dhadhamiya ama maaragtay yar ku yar dul wareega mooyaane macnuhu waxa weeye oo mika dee markuu qofku sidan u eegayo wuxuu odhan lahaa haddii mid la inkaarayo ama la diidayo ka la isku khilaafsan yahay ayay ahayd inuu qofku diido laakiin sidee loo diidaya shay la isku raacsan yahay taasaa qofka u yar sawirmaysa laakiin lafdigan yunkaro ah ayaa macnihiisu uu yahay yunhaa masaa'ilka waxaa la nahiyaa oo la diidaa ama baabulxisba lagu sameeyaa ama qaadi loo ashkateeyaa wixii la isku waafaqsan yahay inaanu bannaanayn laakiin wixii la isku khilaafsan yahay culimmada qaarkood ama madaahibta qaarkood ay bannaynayaan qaarkoodna ay diidayaan dee kaa isaga baabulxisba laguma fuliyo alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar nahyun can ilmunkarna laguma sameeyo ee munkarka la leeyahay waa la nahiyaa waa shayga markaa munkarnimadiisa mujmacu calayhigaah la isku waafaqsan yahay laakiin shayga munkarnimadiisa ama inaanu bannaanayn la isku khilaafsan yahay ee culimmada islaamka qaarkood ay qabaan inaanu munkar ahayn ay bannaynayaan isagu markaa manhi ma noqdo waa sidaas wey macnuhu laa yunhaa can munkar aw laa yuxaakamu cinda munkar idaa kaana fi lmadaahibi alukraa mubaaxan bisababi kownihi khilaafiyan laa ijmaaciyan wax la isku waafaqsanyay munkarnimadiisa maaha markaa lama diidayo ee marka munkarnimadiisa la isku waafaqsanya la inkaaraya sidaa awgeed baa baab alxisba alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar markii uu ka hadlayay alimaam alghazali fi lixyaa waxa uu lahaa fakulu maa huwa maxalu lilijtihaad falaa xisbata fiih wixii baabu ijtihaade ama culimada qaarkood aaraa liljawaazi ay ka leeyihiin xisba lagu fulin maayo فليس للحنفية أن ينكر على الشافعية أكله الضب والضبع ومتروك تسمية سأوجد منكر وما أركي نكي حنفي أنا كمنا ديدي كراوما بنانا نكي شافعي هايو عناية باشا ما سلوغا ليدا ليدا هذا إيا ورابها يسأيجي عن بسك الله قوانين حطوع لا باشي فبضا هاي يضب عيم لا يفتكم أفقنا حق أحاديث مركا لا قد ولا رسول ضمينة في حالة النبي قال الله abu xaniifa kale iyo deen ma damaynayaan maasalugaladaa cunisteeda iyo waraabaha cunistiisa iyo kuwaa weydiisayn markaa ninkii shaaficiga ahaa dee uu qabaadee axaadiistaana waa u daliisanayaa inay banaan tahay isagoo cunaya xanafigii munkar baad ku dhacday ma odhanayo ma diidayo tasmiyadu inay sunno tahay bay qabaan shaaficiyadu sidaa awgeed haddii qofkii aanu bisinka u qaban uu gowraco xalaal weeye neef ayay leeyihin markaa dee looma arkayo in munkar la diidaya inuu noqdo ninkii shaaficiga ahaana xanafigii oo cabaya nabiidkii hayru muskirka ah haddii u arko inuu ka nahiye ma ah ama wax ka cunaya miraasa dhawil arxaam oo waxay qabantee xanafiyadu dadka dhawil arxaamta la idhaahdaa inay dhexlayaan wax dhawil arxaamta baabulmiraastee waa macruuf dhawil arxaamtii aan tolka iyagu ahayn kuwaas dhaxalkooda hadduu kii xanafiga ah wax ka cuno kaasina maya waayo waa fahamtay marka qaaluu waxay idhaahdeen walaysa yunkaru shanigu ma ahaanin mid la diidayo almukhtalafu fiih shaygii laysku khilaafsanaa in la nahiye ma ah wixii markaa laysku khilaafsanaa munkarnimadiisa walaakin yunkaru waxaa la diidayaa munkar munkar loo arkayaa almu'talaf wixii markaa la isku waafaqsan yahay inuu munkar yahay acnii waxaan u jeedaa aladii saara mujmacan calayh shayga noqday munkarnimadiis mida laysku waafaqsay oo laysku diisanay kaa waad nahiy cidda samaysana xaakimkaad u geyn waad ashkatayn kartaa waad dabageli kartaa waad ka nahiyi kartaa wastuniyat ashyaau qaaciidadan dhowr shay baa laga soo reebay mimaa furica waxyaabihii laga farcay ashyaabaa yunkaru fiihaa ama halkaa hore ku daayo ashyaadii buu bilaabayaa kolkaa dhowrka ahayd mustasna ahay yunkaru fiihaa waa la diidi doonaa ashyaada amrumaa arrin kasta ayaa la diidi karaa ikhtulifa fiih oo la isku khilaafay arrinkani waa mukhtalifu calayh wadaaka goortaa shaygii mukhtalafu calayhiga ahaa munkar loo arkayo ee la diidayaa waxa weeye xaysu goor almadhabu aladii wasifa madhabkan la sheegay inuu mukhaalif yahay oo waxaan uu banaynayaa yabcuddu uu fogaanayo ma'khadan xagga daliil soo qaadashada iyo mustanadka uu leeyahay marka uu daciif yahay bixaysu yanqubu si oo uu burayo ilaaxad oo uu markaa noqonayo mid fura masalada u horraysaa waxa ay tahay shaygii mukhtalafu fiihiga ahaa oo munkar loo arkayo lana banneeyo in la nahiyo waa goorma cidda wax khilaaftay ama culimada inta badan khilaaftay waa marka ay yihiin xagga ma'kadka kuwa daciif oo waxaynu soo maraynay alkhuruuju min alkhilaafi mustaxab ayaynu soo maraynay in khilaafkii laga baxaa waa sunna laakiin khilaafkaasi xagga hore waxaynu ku soo maraynay inuu muctabar yahay oo dee madhab aada u daciifa oo ama adilo ka hor imanaya hadduu jiro dee khilaafkaasi tixgelin muu lahayn haddaynu soo maraynay tanina waa sidii oo kale uun halkii unbay dabada ku haysa markaa shaygan munkarka ah ee culimada intooda badan ay arkayaan munkarnimadiisa qaar banaynaya haddii ay jiraanoo culimadaa khilaafaya mustanadkooda iyo ma'kadkooduna uu baciid yahay markaa waa la nahiyi karaa munkarnimana waa loo arkaya tusaale haddaynu usoo qaadanno waxa iska bannaan oo sharcigu banaynayaa dee waxaan la idhaahdo addoommaha in la rahandhigo ilaa waa maaluune oo qofku idhaahda lowma intaasu adduun adigu ladayntan kuu keenayo addoontaydaasi haysa idan markaa waa ama murtahana waa addoon rahan loo haysto waaya ninka haddaba caddaa la idhaahdo ayaa wuxuu qabaa ninkan raahinka ah ninkan murtahinka ah ee macnaha waa ta akudheefla la idhahdaa markaad kala garan weyde kaatadaleba ah anfaca haysta markaa ninkan murtahinka ah ee addoonta haystaa inuu wadhihi karo ayuu qabaa haddama laha ogow isla markaana umana mehersana markaa dee maadaam idni uu u haysto layidhi sii haysto idankaa uu ku wadii karaa dee sharci ayuu leeyahay cabbaa sharciguna waxaa macruufo qofku ruux dumara wuxuu ku wadihi karaa ima azawaaj aw milk alyamiin waa labadaa mid labadii midna maaha dee kan murtahinka ah ee haystaa sade aayadduba ay sheegtay waa alazwaaj aw maa malakat aymaanu labadaa mid un wey labadii midna maaha markaa khilaafkaa ninka cadaan la yidhaahdaa uu la yimid waa khilaaf ah yabcudu ma'khadan bixaysu yanqud meesha wax ka soo qaadanaya halkuu ku tiirsan yahay aad bay u fog tahay waana madhab buray wey sida awgeed munkar baa loo arkayaa ninka murtahanka ah murtahinka ah fahamta adoontee loo dhiibay hadduu wadiyo waa munkar la diidaya xaakimkana amaama alqaadina la keenayo waa mafhuumkaas kadaa sidoo kale waxa ah madaa taraafucin cinda taraafuc marka qaadiga arrintii loo soo kor yeelo id yacridu fiihi lixaakimin ninkan muduciga ahay marka uu masaladii usoo bandhiga xaakimka fabiladi ictaqada shayga uu aaminsan yahay buu yakuunu xukmuhu qaadiga xukumkiisu noqonaya kamaa qad incaqada sidii guntantay ee markaa ku xugsan madab haddii ninkii qaadiga ahaa masalo loo soo rafciyo hortiisana maxkamaddii la keeno dee waxa uu arkaya masaladaas inay raajix tahay agtiisa ama sida uu ictiqaadsan yahay ya ayuunbay tahay inuu wax ku xukumo laakiin muducigu siduu aaminsan yahay inuu raaco maaha inuu raaco maaha sidaa awgeed muducigu haba aaminsanaado daliilna haysidayo haystaawinaya waxaana inay u bannaan yihiin laakiin qaadigu markuu ictiqaadsan yahay uu daliil ahaan ku qanacsan yahay waxaan inuu munkar yahay oonu bannaanayn dee wuu xukumaya munkarnimadiisana wuu ku qaadi doonaa sidaa awgeed ninkii xanafiga ahaa waxa uu isku dhuftay bahalkaa nabiidka la idhaahdo la ysku khilaafsan yahay madaahib badanina inay qabaan cabiddiisu dee inay munkar tahay marka isagii xanafigii waxa uu qabaa inuu u bannaan yahay ninkii qaadiga ahna wuxuu ku qanacsan yahay bahalkan inuu munkar yahay dee markaa ma tixgelinayo aan ictiqaadka mudu ninkaa isaga ah lasoo qabtay mudacalahiga ictiqaadkiisa ma tixgelinayo wuxuu ka aaminsan yahay inbuu ku xukumaya markaa waxaad arkaysaa meesha shay mukhtalafu fiihiya oo markaa dee munkar loo arkay ayaa meesha yaalla markaa qaacidada hore mustasne ka yimi aynu ku celina halkaa markaa kada ladii buu horta alladii daa ka tag waa kadaa ladaa taraafucin wey ladaa taraafucin markii loo soo rafciyey qaadigi id yacrifu marka uu markaas usoo bandhigayo muducigii ama yucrabu fiihi lixaakim ninkii qaadiga ahaa baa loo soo rafcinaya xukumkii fabiladii ictaqada mas xukumka uu aaminsan yahay unbuu yakuunu xukmuhu kaman caqad xukumka qaadigu ku aaminsan inbuu noqonayaa waa sida ku gunsantay madhabka dhexdiisa waa saas midda saddexaad waxa ay tahay markaa shaygii mukhtalafu fiihiga ahaa munkar loo arkayo la diidi karaa waxaysu goor weeye lilmunkiri ninkii shaygan diidanaa kaana xaqun fiihi xaqu ugu sugan yahay ka zawjin weeyaan tafham ilbayaan bayaanka lagu sheegaya qaado qofkan isaga ahi waxa uu diidan yahay xaq buu leeyahy inuu diido xaq buu leeyahy maca daalik mas'aladan uu diidayaa mas'alo jawaaskeeda iyo markaa cadama jawaasiha laysku khilaafsan yaha ha ahaato laakiin maadaamuu sharcigu xaq u siiyo qofkan munkirka ah inuu diido wuu diidi karaa shaygii mukhtalafu fiihiga ahaa oo masel ninkii zawjka ahaa isagii waxa uu aaminsan yahay bahalkaa shurbu nabiidka la idhaahdaa inaanu banaanayn shurbigiisa nabiidkaa inaanu banaanayn iyadina waxay aaminsan tahay inuu banaan yahay ama tii dimiyadda ahayd baaniyaaladiisa dee markaa ahlulkitaabka ahayd ninkan qabay ninkani qabay iyadu waxyaabay aaminsan tahay inay wadwadi karto ama ay samayn karto laakiin mar walba ninka zawjka ahay xaq waxa uu leeyahay waxyaabaha mukhtalafiihiga inuu u diido ayuu xaq u leeyahay mar haddaanay isaga qancinin ama xaqiisiiba ay meel kaga dhacayso da ila hadday ka waalato dan uma ahe markaa wuu diidi karaa waxaytu goor lilmunkiri ninka waxaan diidaya kaana xaqun xaqu ugu sugan yahay fiihi shaygan la diidaya kolkaana waa bannaan yahay inkaaru lmukhtalafu fiih way bannaanta qofkii xaqa ku lahaa waxaa weeye ka zawjin oo kaleba alqaacidatu asaadisatu waalaatuun waxa ay leedahay yadkulu alqawiy cala adaciifi walaa caks kii qawiga ahaa dusha wuu ka qabsan karaa daciif cagsi laakiin ma jiro oo yadkulu alqawiyu cala daciif weeye sida markaa qaacidadu ay leedahay cagsigu ma jiro oo ma noqonayso yadkulu daciifu cala alqawiy amhilada unu fiir afar boqol iyo sideed beytka ahi waxa uu leeyahay wayadkulu alqawiyu cala adaciif shaygii qawiga ahaa daciifkii dushuu ka qabsan karaa xagga axkaamta marka la eego qabqaaluu sidaa way yidhaahay walaa cagsase laakiin sidan dabaroggeedu ma jiro faxaqiq maa warada wixii soo arooray fiqiga qawaacidkiisa bal adiguba taxqiijiyo sii daba soco sidaa awgeed amhilada haddaynu u baydhno way bannaan tahay qofkii isagii cumro xidha inuu xaj ka daba tuuro xaj inuu xidho cumruu markii hore xidhay cumro iyo xaj iyamaa qawsan ee xaj markaa wuu ku dul buuxin karaa wuu xidhan karaa xaj acmaashiina mar buu wada fulinaya xadiidkii caaishada soo qaaday iyadoo oyeysa u nebiga arkuuri maxaa kugu dhacay ee waan xayday bay tidhi oo markaa dadkiina way wada taxallulayaanoo xajkiina way la imanayaan anigana kaasaa igu dhacay markaa cumrana way xidhnayd kolkaa hore wuxuu idhi xaj xidho meelaha kalena acmaashu la imo dawaafka iyo sacigana markaa daahir noqoto kadib markaa la imo markaa wuu ku xasilayaa kolkaa xaj markaa iyadiio cumro xidhatay xajna kusii dulxia laakiin sidaa cagsigeedoo qof isagiio xaj xidhan cumro kuma dul buuxin karo ninkan isaga ahi addoon buu wadaye markaasu walaasheed guursaday markaasanuu guursaday unbaa nikaaxeedu sugmaya addoontaa iyadaa meesha way ka baxaysaa kolkaas macnaha milkulyamiin iyo waxay iyo kulmay nikaaxi markaa taa iyadaa milkulyamiinta uu kolka hore ku haystay ayaa meesha ka baxayso xaraam ka noqonaysa labada firaash baa kala xoog badan oo firaashu nikaax baa ka xoog badan min firaashu milkulyamiin labadaas saalo keliyaabuu ka soo qaatay qaacidada masaa'ilkeedaan badnayn baa laga yaaba mustaqnayaadka male qaacidadaynu kusoo gabagabaynaa waxay leedahay alqaacidatu asaabicatu wahalaaثuun yuktafaru fi lwasaa'il yuktafaru fi lwasaa'ili maa laa yuktafaru fi lmaqaasid wasaa'il iyo maqaasidu way kala duwan yihiin waa waddadii lasii marayay meeshii loo soconayay markaa shaygaa wasiiladaa dhexdiisa waxaa la saamaxayaa shay aan la saamaxayn maqsadka dhexdiisa ayaa weyi wa fii wasaa'il alumuuri arrimaha wadooyinkooda yuktafaru muktafar buu ihi waa yuktafaru waxaa la dhaafayaa maa shay baa la dhaafayaa shayga oo laysa aan ahayn yuktafaru mid la dhaafi lahaa filmaqsuudi minhaa arrimaha kuwa maqsuudka ah wax aan la dhaafeen ayaa wasiilada dhexdeeda la dhaafaya sidaa awgeed waxaa kala jira damaana iyo kafaala damaanadu waxa weeye ninkaa hebel baa lacag loo qabsaday waxaa tidhi ninkani misaa ku leeyihi boqol kun adeer anaa idin keenaye ku kaadiya anaa keenaya lacagtii anaa ka damiina markaas maalkii maalkii baan ka daminahay maalka muddo looma qabanayo waana isku waafaqeen gaar ahaan madalka kafaaladuna waxay tahay adigoo yidhaahda goortii loo baadaan keenaya waataynu inagu damaanadda u naqaano damaanadda cagsi ka dhiga ninkan goortii loo baahdo waan keenayaabaa marka iyada culimada qaarkood baa leh mutlaq lagama dhigayo wakti baa loo qabanaya oo waa la helayaa in la idhaahdo waktigaa keen laakiin taa damaanadaa wakti looma qabanayo qofkii maalkii unbaa laga doonaya qaacidadan baanay soo hoos gelaysa maxaa yeelay kafaaladii maxay noqotay wasiila ilalmaal laakiin damaanadii way ka duwantahoo dee maqsuudka laftiisiibu qofkani kafaalo qaadaya waxaan uu leeyahy waan keenaya waa maqsuudkiiyo maalkiya laakiin kafaaladii waa wasiiladii loo marayey maalkoo ninkii markuu soo xaadiriyu inoo keeno dee isagii baynu haddana lasii murmaynaa maalkii lagu baadi doonayaa maqsuudkaa waxaa kaloo iyadana amtiladii ka mid ah fii iijaabi niyati lisalaati wakhtalafuu fi lwuduu salaadii waa laysku waafaqsan yahay qofku markuu gelayo inuu niyadeedii la yimaado laakiin waysadii inuu niyoodo layskuma waafaqsana hadee shaaficiyadoo kale way ku soo darayaan laakiin culimo badani waxa ay leeyihiin oo afartan arkaanta afartan ay sheegtay ee aayaddu wejiga iyo gacmaha iyo madaxa iyo lugaha waxay ku darayaan niyad iyo tartiib marka culimo badani waxay qabaan weysada inaanay niyo lahayn ayay qabaan sababta la isugu khilaafayna waxa weeyaan waa wasiiladii wasiila ila salaa wey idan markaa waxay leeyihin yuktafaru fi lwasiila maa laa yuktafaru fi lmaqsuud markaa niyo la-aanta waa la saamaxaya laakiin maqsuudka niyo la-aantiisii lama saamaxayo salaadaa sidaa awgeed waa muttafaqu caleyhi niyadeeda والله أعلم القاعدة الثامنة والثلاثون قاعدة جدي السلطنات وحا إلا ذهي الميسور لا يسقط بالمعصور شيء سهلني كبرعه وحان سهلنين أبكاري سيدا ترسيد هذه لبسة شرعات السرعيسة إنه قفك شرعي إن آنو شرعينين انت وكريه والله إيمانيا أما شيء كلية هذه قفك لسرعي بركي وكري كريه إنه لا يماتوية كذاك السبع كلا وحاه مما قعدوا قواعد أي علماء دقاء وحكمده الميسور لا يسقط بالمعصوم حتى من جلى سيدا مركا ظاهرتي هدي ينفعنا وهي من الأشهر في القواعد قواعد آد مشهور كذا كمت وأصلها دليل كذا من الحديث الوارد حديث النبي صار ريحة سكاها ابن سبك تاج الدين إن كان لا جمع جوامع له وحوليه وهي من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر تأتوا منه ما استطعت أرنا طالب الطراه مأمور له يا وشي أكرتاك لك عليها مركا لا يدكنا هي لك ورسلها أصحاب أبو حنيفة آه وبهذا رد أصحابنا على أبي حنيفة أصحاب الشافعية بوشي داعي وعوري إن العريان يصلي قائما آه قاعدة فقالوا إذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المقوم قفك هدي أنا مرهلين أبو حنيفة وحاول لي هاي هفريس هفريس أو هيستأثر لهذا يسو كان تاقنا هفريس وليها كلنا وحاول لي ما شيئا ميسور كأهو سرسيو داعي آه كل عماية wax macsuura oo dhar la'aanta ah misalan amsiladeeda dee wuu badiyaa waxaa ka mid ah qofkii marka xubnihiisii qaar go-an yihiin inta kale wuu maydhi labadii gacmood baa go-an madaxii iyo wesigii iyo dee ha maydho lugihii qofkii waxa uu helayaa maro uu cawradii qaar ku qariyo ee ha qariyo inta kale ha iska banaanaatee siday usii kala daran yihiin ha qariyo markaas saw-ataynka labadaasaa usii daranay qofkii faatixadii oo waajib ahayd buu badh akrii karayaa badhna ma akrii karayo bedelkii ha u baydho lama odhanayo laakiin faatixada inta uu kari karayo ha akriyo inta kalena ha barto qofkii haddii masel gacmaha dee xadur xadwal mankibayn saa loo kor yeela baa la yidhi qofkii marka uu salaada ku jiro laakiin gacmahani waxbaa yar tigtigano ilaa uu sidaa yidhaahdo ama uu sidaas un yidhaahdo ma kari intuu kari karayo ha kor yeelo waaya qofkii waa wayselayahay mijaasina jirkiisa ayay marsantahay ama marada biyana wuxuu hayaa labada midoo midkoodun wax ku filan mijaasuna iskaga maydho xadadkana muxuu samayn doonaa dee ha ka tayamo ile nijaasta looma tayamumi jirin laakiin xadadka waa loo tayamumi jirin rukuucdii iyo sujuuddii buu markaa ka caajisay sarajoogiisa laakiin wuu karayaa dee ha istaago oo markaa muxuu samayn doonaa dee wuu taagnaanu salaadii sarajoogunbu ku wada wadi ile mana rukuuci karo mana sujuudi karo lama odhanayo kol haddada rukuuc iyo sujuud aanad gelayn fadhiga ku wad laakiin sarajooggii hala yimaado ninkii akraska ahaa dadaalkiisu inta uyaun hala yimaado dhegoolihii dhegoolaa mala akras innaga imanka ugu macruufsanay carabkun ha dhaqdhaqaajiyo intaasaa takliiftiisu ay tahay sidii ka wax akriyayaa u dhaqdhaqaajin jiray qofkii masjidka ku jiray ayaa jinaaba ay ka timi habeenkii buu seexday meelalkanana waxbaa isku laynaya dadka islaayaa waa badan yihiin markaa wuxuu ka boqday dabadaba hadduu baxo balaayo inay ku dhacdo tayamum hala yimaado tayamum ilaan tayamum uu karaya hadduu maydhasho kari waaye laakiin dee ciidan masjidka wixii aan ahayn ayuu ku tayamumaya amsiladu waa badan yihiin bal qaarkood yar burdhaaf qofkii cududda ka go-naa cududii haddii daa intii uu maydhaya de ay dhacdo ilaa suxulka ahayd wuxuu samayn doonaa dee sunnii unbuu la imanoo xaggaasumuu masixi doonaa intaa gumuska ku hadhay laba nin hadday addoon wada lahaayeen oo midi qaybtiisa oo xoreeyo inta kalena uu awood u leeyahay inuu xoreeyo isagaa laga doonaya addoonkii inuu wada xoreeyo mar hadduu muusir yahay ninkan kafaara ayaa lagu yeeshay kafaaratu sihaar ama waxbuu dilayba soomkiina wuu kari waayey lixdan miskiin inuu wax siiyahay soo maaha soddon buu karayaa ha siiya un soddonka ilaa inta maysuurka ahay waa intaas ninkii waxa uu leeyahay xoolo marka la isku daro dakoobaya badhna wuu maqan yahay badhna wuu joogaa markaa dee labadooda kolka la isku daro way isku sakoobaya inta maqan iyo inta joogta inta maqanina dee waa in dhawoo shuruudihii baa laga helay dee shayga maqan lagaga sakeynayay inta maqanuu sakadeeda horta hasii bixiyay intaasaa ayaa waxa ay tahay maysuure ahlu majalis ka daalaca inta kalena wakharajat can haadihi alqaacidati masaa'il qaacidadan masaa'il ba haddaba mustasnaad cinwaan alqaacida daliil alqaacida amhilat alqaacida saddexdaasaynu soo dhaafnay mabaxis alqaacida ka uu halkan ku xusayaana waxa weeye mustasnayaat lilqaacida wakharajat masaa'ilu baa baxday oo halkaa hore aan soo gelayn kalmuusiri bilbacd waaba ninkii barh karay barhka oo min raqabati lmufasil ninkii kafaarada bixinaya addoontii uu xoreeye barhkeed buu hayaa laa yuctiqu lbacd barhkaa xorayn maayo wainamaa wainamaa intaqala waxa uu u guuray yantaqib wuxuu u guurayaa qadcan khilaaf la-aanba limaa waraa'ahu xorayntaa addoonta la xoraynayo wixii kasii dambeeyeyoo min albedeli ah qofka haddii kafaaro lagu yeesho kafaaratu dhihaari iyo kafaaratu lqasli mid ay noqotaba meelana way isku khilaafayaan meelana iska mid baahaane marka u horeeya maxaa laga doonayay kafaaradii cudmada ahayd waxaa laga doonaya inuu addoon xoreeyo ama addoon haddaba addoonka xaggiisii markuu u kacay waa qaali badh unbuu kari karaa inuu xoreeyo addoonkii ma soo wada iibin karayo haddaba lama odhanayo laa yasqutu lmaysuuru bilmacsuur shaygan maysuurka ah kuma dhacayo macsuurka lama odhanayo wuu ku dhacayaa maanta oo addoon intuu dee barhkii xorayn lahaa ee mubacad uu noqon lahaa kadeed la kulmi lahaa addoonkii wuu iska daynaya wuu ka gudbayaa jaranjaradii kusii xigtay buu tallaabaya kafaarada oo ahayd shahrayni mutataabicayn inuu laba biloodo xidhiidhsan socdo wa inamaa intaqala qaطcan marka ninkaa isaga ahi wainamaa intaqala qadcan limaa wara'ahu min albedel shaygii bedelka ah ee kasii dambeeyey u guuraya oo maxay addee markaa inuu kafaarada qaybteedii kale u gudbo oo labadii biloodba soomi doona mas'alada labaad waxa weeye waqaadirun mid karay lisawmi bacdi alyawmi maalin barhkii inuu soomuu karayaa laa yalzamuhu waajib kuma aha imsaakuhu inuu baaqiga afkaysto kamactalaa sida daahir noqotee dee kalaamal aima ka muuqata qofkani waa yar xanuunsaday maalinka qayb wuu xanuunsanayay qaybna wuu caafimaaday markaa lama odhanayo laa yasqutu lmaysuuru bilmacsuur dee intan iminka aad kari karayso inaad afaysato ee xanuunkii uu kaa baay ama musaafirnimadii aad ka baxday qaybtan maalinka afhayso oo waa ramadaane waxbaha cunin la odhan maayo maxaa yeelay maalinkii waa juz-un laa yatajaza ma kala go-ayo ruksada ilaahay unbuu ka faa'idaysano uu iska cuni doonaa maalinkaas salaatu rugsa uhayd markaa maalinka intiisii kale dee adigu aad kari karaysa soomkiisa afhayso lama odhanayo waqaadirun lisawmi bacda alyawm laa yalzamuhu imsaaku baaqigii maalinka ee uu kari karaya inuu afaysto ee cudurdaarkii uu ka baxay waxba laasim kuma ahoo afayso lama odhanayo laakiin wuu iska cunaya kadaa sidoo kale waxa waa masalada saddexaad ee qaacidada mustasnayaadkeeda ka mid ah inuu celiyaabu ayuu markaa xaqu leeyahay waaya haddaba celintan laftigeeduna ama beeciiba inuu ka noqday oo dee uu fasakhay deg deg bay u baahan tahay ee inuu meelahan sii joog joogo oo wixiioo dee uu ceeb ku arkay sharcigu u saamixi maayo inuu meelahan iska tamashleeyo ee markaaba si deg dega waa inuu celiyaa oo aanu ka muuqan inuu ku raalli noqday ceebka waaye haddaba celintii uma suuroobayso oo dee ninkiiba wuu maqan yahay amaba markaa dee kan baaba meel kale ku maqan ama waaba maxbuus adigu celintiibaa u suuroobi lah haddaba hadday celintaa u suuroobi weydo waxaa kalou sharcigu u saamaxayaa dadka meel la jooga inuu yidhaahdo war laga bilaabo maanta markhaati ka ahaada alaabtaa waan celinayaa ceebtaasaanaan ku arkay waanaan fasakday oo beecaa waa fasak waan ka noqday inuu yidhaahdo ayay haydoo markhaati u sameeya haddii celintani u suuroobi weydo celintiina way u suuroobi weyda markhaatiyaashiina ma hayo markhaatiyaashiina ma hayo markaa ninkaa isaga ahayn culimadu waa isku khilaafeen oo qaarkood baa waxa ay leeyihiin laa yasquط اlmaysuuru biاlmacsuur inta maysuurka ahi kuma dhacayso macsuurka waxa ku adkaaday haddii uu yahay alradd wاlishhaad dee wuxuu kari karaa inuu markaa isagu isu sheego oo yidhaahdo waan fasakday uu kari karaa fasaktu اlbayc beeci waa fasaqo waan ka noqday inuu idhaahdo bihada alcayb اlqadiim inuu idhaahdo wuu keli karaa wuu kari karaa markaa talafudkaa ha la yimaado oo ha ismaqashiiyo ila waa maysuure qolyaha qaarkoodna waxay leeyihiin war maysuurkaasi mid wax faa'iidaynaya maaha oo cidig markaa ka qori mayse e markhaatina ma joogo ninkuu ku celin lahaana ma joogo dee isaga isu sheegistiisu wax alla wax anfacay leedahay ma jiro in dhibaatana ay ku keentaaba laga yaabaa oo shaygii marka uu ka noqdo beecii fasakhdo taa macnaheedu waxa uu noqonayaa alaabtii ninkii kalaa leh wax aanu lahayn buu ku rafaadaya oo markaa ku mashquulaya hawshaa kalena meesha waabay ka imanaysa haddaba sidaa awgeed adeer maysuurkiisaa waxba yuu la imanin waa qaacidada in midh kani mustafnaha ka noqdo wixii waxu anfici lahaayo raddii iyo ishaada ma hayo sidaa awgeed waxba yuu odhanin fasaktu bilaf masaladu ka hadlaya waa taa sida qowlka asaxaabarkaas waman calaa caybi mabiicin idalaca qofka alaabtii iibsaday ceebteedii arka faradu buu ihi laakiin dee waa mawdic ulwaaw laa mawdic ulfaa ile xuruuftu macaani bay leedahay waraddu waalishhaad waa jumla xaaliya waxaana u suuroobi waaya inuu celiyo ama markhaati u sameeyo waraddu waalishaad kullun imtanaca labadiiba mamnuuc bay noqdeen imtanaca calayhi badheh laa yalzamuhu ninkaa kuma waajibayo talafudun bilfasqi kama tataxa sidaa fiqiga ku cad inuu idhaahdo fasaktu bilaf waxba kusoo markaa taasi kuma waajiba fi lqowli اlasax alqaacidatu ataasicatu wahalaaثuun qaacidada ka mida qawaacidan afartanka ah ee sagaaliyo soddonaad waxa ay leedahay maa laa yaqbalu tabciir faihtiyaaru bacdihi kaikhtiyaari kuli wa isqaadu bacdi ka isqaadi kuli wixii aan aqbali karin in la kala gooyo hadduu qofku barhkii doorto waa isagoo dhammaan wada doortay haddii kaa barhkii uu ridana waa isagoo dhammaantii wada riday dee wixii ma kala go-aaba lagu yidhi sida wuu og yahay inaanu kala goyn hadduu doono yuu ogaaninba markaa hadduu doorto aanu kala fuqayninna sidee la odhan dee wuu israaci un wey wuu israacayaa xagga doorashadiisu isu raaci wixii wax kala hadhaya maaha isagiina wuu riday dee wuu iswada raaci kolkaana caqligaaba sidaa keenaya amtiladaa waadix kaaga sii dhigi wa kullu maa maad waa ka go-antay kulluda inkastoo aanu dhigin asalku haddana laakiin dee waa siday u socota wey kullamaa bay u egaanaysaa haddii kaloo tikraar keeni jirto wa kullu maa shay dhammaanti shayga oo aلtabciida laysa yaqbal laysa ya laysa yaqbalu اtabciid inuu kala go-o aan suuroobayn fahwa kaa ikhtiyaaru bacdihi barhkii oo uu qofku doorto id yaxsulu ikhtiyaarkaasi markuu yimaado midlu اkhtiyaari kulli waa isagoo dhammaantii wada doortay taasi waa mas'alo qaacidada qaybteeda hore wey sadra alqaacida cajiska qaacidadana waxa weeyaan wayasqudu kullun shayga dhammaantiiba meeshuu ka wada baxaya bibacdin minhu badh isaga ka mid ah oo markaa uu qofku riday darteed xayثu yasqudu marka uu bacdigaasi dhaco badh ka midii markuu dhaco shaygaa aan kala hadhayn kulligii wuu wada dhacaya tusaalahana aan ku raaciya buu ku yidhi wa minhu waxaa ka mida niصfu dalqati aw amase bacdukii mudallaq ayuu yidhi bacdun taasi waa bacdu kiye fa dalqatun baa dhacaysa kamaa xukiya sida la sheegay waxa uu ku uhi shaygani haddaanu tabciid aqbalayn oanu kala googo'i karayn barhkiina uu doorto ikhtiyaarkaa kol haddii lawa la helo waa shayga dhammaantiio uu doortuunbay ka dhigantay waa mid haddii uu markaa shayga barhkii rido dhammaantii wuu wada dhacaya tusaalaha aan kuuba sheega ee buu ku yidhi ninkani isagoo afadiisii la hadlaya ayaa waxau ihi anti daaliqun nisfa dalqa nisfa dalqa ama waxau idhi bacduki daaliq fuqahadu waxyaabo badan bay sheegaan ood odhanaysa malaa waa iska iftiraa laakiin hadallada caamada ama dadka marqaame marka adeegto qaar badan baa haddana ka sii badbadinaya oo kuwoodanba laga waayayaaba ood odhanaysaa dee taa malaa kamabay hadalba adigoo la yaabsanaa lahayd orax badan bay sheegeen markaa ninkan isaga ahay waxau idhi ugu badin maayo dalqad barhkeed baad furan tahay dee dalqadii maxay tahay ma kala go-ayso shaaricu miyuu sheegay inay dalqadi kala hadho dalqadunbaa dee la hayaa de waxaynu leenahay dalqadii ha israacdown ama shaygii uu la had qofkii uu la hadlayey lafteedii baa waxau idhi barhkaabaa furan dee midda uu qabay iyaduun bay ahayd iyadun bay ka koobnayd markaa calinkitiin kale oo la joogay oo aan iyada ahayn oo uu helinayey ma jiro sidaa awgeed iyadii way wada furantay badh aynu ku goonni yeelno dalaaqii aynu idhaahno nintaadaasaa furan nintaadaasina waa fayowday ma garanayno aw bacdu kii mudallaq fadalqatunun iga dhe labadaba kamaa xukiya fi lfiqi misaalka labaad waxa weeyaan ninkani waxau idhi ninkaa hebel haddii kii aanu isxignay uu dilay qisaasta barhkeedu waan ka cafiyey bal adiguba geeri kala badh qisaas sidee loo kala badhi dee miyay kala badhmaysa dhammaan agga xagga idraw lxuduuda bishubuhaat xaddii shubhaduun ha lagu riixo oo ha odhanayn mym uu iswada raacayaa ma odhanaysa sababtoo haddee cafis baa yaalla cafiskii lagama tegi karo laakiin qisaasta waa laga tegi karaa barhkeedan kale idan markaa xaggana isu raacaysa waana la dadaalaya waaya ama dadkii qisaasta mutaysanaya afartii oo hebela ninkan qisaasta ku yeeshay ayaa markii ay isu tegeen buu midi yidhi annaga qaxwaha wax nooga danyiinoo magtaanu doonayna kuwii kalena isku adkayntoodii socon mayso xaggaa samxadunbaa laga marayaa iyo dabacsan misaalka saddexaad ninkii shafiic ahaa ee goortii dhowayta aynu soo sheegaynay ayaa wuxuu yidhi gurigii aanu hebel wada lahayn hebelow soo badh lagaama iibinin badhkaa lagaa iibiyey uu gurigu dee waa afar qaybood buu u kala go-ayaae badhkaa lagaa iibiyey badhkii baan kaa soo ceshaday badhna waan kuu daayey oo dee intuu u daayay markaa rubuc bay xisaabsanta waxba ka socon maayaane ninkaasaa iska yeeshay badhkii oo dhan shiqsigu ma kala hadhayo aalumajar amtiladu waa saas oo kale ninkan isaga ahay addoon buu badh lahaa badhkiisii buu xoreeyey inta kalena xoree weeye ma kala hadhaya addoonkaasi israaci wey qofkii sidoo kale haddii uu xidho xaj badhkii dee wuxuunu noqonayaa un xaj dhammaystiran ama xaj dhanunbuu noqon doonaa waaya hore uga sii soco uma huwa buu idhi haddaba kan aynu soo sheegnay oo badhkan kale la dooranayaa hal yakuunu bisiraayati miyuu noqonayaa aw laa mise siraayo maaha khilaafun baa ku sugan fiihi khilaaf khilaafka oo shaa'icun jira shaa'icu lxikaaya warkiisu markaa uu yahay mid caana oo dee macruuf haddaba markan la leeyahay maala hadduu qofku shay aan kala hadhayn badh doorto waa dhammaantii uu wada doortay kolkan la leeyahay ayay muran yaroo daqiiqa fuqahadu sii geliyeen hadday iskaga hadhaanna wax dhibaato ahayba aanay ku jireenba markaa waxa ay leeyihiin garanna inaanu kala hadhaynin miyuu isa saameeyey mise wada doorasho dhan bay noqotay oo marka uu dalqad niskee doortay doorashadiisani waynu ogeenoo badh bay ahayd markuu dee yidhi anti daaliqu nisfa dalqa isagu wuxuu doortay nisfu dalqa unbu ahaa maladeega da halka laga murmayo markaa nisfu dalqahan miyaa kii kala saameeyey oo uu wada caam yeelay mise ikhtiyaarkan badhka ku dhacay baa mar keliya ku wada habsaday shaygaa uu doortay dee midkaa doontaba dheh markaa kaa weeye ka ay sheegayaan uma huwa ay jaclunaa ikhtiyaara albacdi ikhtiyaaran lilkulli hal yakuunu daalika bisiraaya ma intanuu doortay baa aafay soo soo jiidatay oo sida birlabta intii kala saamaysay oo caam yeeshay mise aw laa oo markaa wuxuu noqonayaa laadiina biana biana ikhtiyaarahu lilbacdi nafsu ikhtiyaarihi lilkulli doorashadanuu barhka doortuun baaba lagu fasirayaa inuu dhammaantii wada doortay ha masale sii yar fogaatayse laakiin halkaagaa hore ha kugu joogto wuxuunaad odhan doontaa uun waxaan ku haysanayaa shaygaan kala hadhayn wada doorashadiisu badh la doortaa waa wada doorashadii un ama hayse saameeya ama mar keliya ha wada qabsado waxani xukunkuun baan ka raacaya khilaaf shaa'ica baa jira shaa'iculxikaaya oo markaa dee qaarkood ay xikaayadiisu bayn alfiqi ay jirto masalada halkaa ku dhaafo waxa uu ku uhi wamaa cala alkulli yaziidu lbacdu wamaa yaziidu lbacdu badheeraad kama yeesho cala alkulli wadar qadu weligiiba ilaa bifarcin hal masalo oo fii dihaarin ku sugan mooyaane indabada faracaasi waxa uu ku koobmay fi dihaar shaygu hadduu bar yahay kulli qayb ka midana uu yahay waxaa macruufa kulligu mar walba inuu siyaado leeyahy sababtoo ah dee waa barhkii iyo dheeraad laakiin waxaanu ku haynaa buu ku leeyahay masale juz ah oo kulligii dheeraad kale haddii lagaaga dhiga laqas waa laga yaabaa inaad hore u soo saartay baabu dihaar baa faracaasi uu ku soo arooray ama masaladaasi mundabid ay ku tahy ninkani marka wafadiisa ku yidhaahdo anti calaya ka dahri ummii iyo marka uu ku yidhaahdo anti calaya ka ummii farqi bay kala leedahay farqigeeduna waxa weeye kolkaa uu yidhi anti calaya ka dahri ummii ee dhabarka hooyadii uunuu sheegay bacdigaa kolkuu sheegay waa sariix fi dihaar sariix fi dihaar oo markaa dee hadduu cawdkii la yimaado kafaaradii baa laga doonaya waaladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim uma yacuuduuna lima qaaluu fataxriiru raqaba min qabli an yatamaasa qofkii markaa ka riwaana daynta hadduu cawdkii sameeye kafaaradaasaa lagu yeelay adugu dihaarkii wuu sugmay waana lafdigaasi waa sariixun fi dihaar waxa uu cabirayna waa maxay dahri ummii buu idho dee hooyadii juz ka mida ama barh ka mida buu sheegay laakiin marka wafadiisii la hadluu yidhaahdo adigu hooyaday oo kalaatay markaa waxa uu yahay maxay waa kinaayo kinaayo weeyaan markaa waa kinaayo fi dihaar kinaayana dee waxa macruufa inaan lafdigaas un lagu daynaynin oo sida sariixee niye ay u baahantay niya ayay u baahantay markaa waxaad arkaysaa bacdigii inuu dee dheeraad leeyahay oo wax uu u baahan yahay kulligii aanu bacdiga u baahnayn ayaad arkaysaa wamaa cala alkulli yaziidu lbacdu qadu bar weligii dheeraad kulliga kama yeeshay ilaa bifarcin fii dihaar mundabada alqaacidatu alarbacuun afartan kan qaacide aynu soo wadnay ta ugu dambaysaa waxa ay leedahay ida اجtamaca asababu aw اlqarar wاlmubaashara qudimat اlmubaasharatu calayhimaa marka ay sababtii iyo mubaasharadii kulmaan waxaa markaa la horraysiinayaa mubaasharada ama qarar dagniin iyo waxa kulmay mubaasharo oo qofna qofkan wuu u hoosgeliyo wuu ku kediyey qofkan la dagayna wuu la baashiray wixii lagu wixii lagu degi lagu dagay buu isaguna sameeyey mubaasharadunbaa ka xaasila mas-uuliyadda arrintaa ka timaadaa ka mubaashirka ah unbaa loo raacaya saas wey kani waxa uu la yimid isagu sabab kanna mubaashir buu ahaa markaa awoodda waxaa la siinayaa mas-uuliyadda looma badhayo ka mubaashirka ka mubaashirka ah hadduu midi wax markaa qof ku khiyaameeyo ama ku dago ka kalena uu sameeyo ka sameeyunbaa loo raacaya masaa'ilka laga soo reebi doono mooyaane ibnu nujaym alxanafi raximahu اllah oo kitaab fi lqawaacid alfiqiya la idhaahdo alashbaah wanadaa'ir la idhaahdo iskale isaynu dee soo xuseynay isagu qaacidadan cinwaanka uu sameeyey waxau ahaa ida اjtamaca almubaashir wاlmutasabib udiifa alxukmu ila almubaashir laba qof marka ay kulmaan oo midi mutasabib yahay midina falka uu gacanta ku sameeyey ka falka gacanta ku sameeyunbaa loo raacaya ee ka sabab u noqda in isagu gacanta ku samayn looma raacayo qararkaasina waa dagidin weeye oo markaa sababka iyo qararka labadaba waxaa ka horeynaya oo mas-uuliyaddu raacaysa mas-uuliyatu haada alxukm waxa ay raacaysaa wax lagu xukumaya lala xidhiidhaya maxkamaddu la tacaamulaysaa qofka waxaan sameeyey isagu la baashay laba sabab marka ay kulmaanna dee baabkeedii u noqo ka horreeyaa markaana la eegi doonaa wa haluma jar بيتك أفر بقول يا أفر يلا تنوحولي وحيثما السبب والمباشرة والمباشرة اجتمعا فقدما للآخرة وحيثما قرت السبب والمباشرة اجتمعا أي كلمان فقدما هرمري الآخرة الله أرمض بانكو شيئا تدنبه الرئيسي وتي مباشرة دا. كذاك السيدو كلاوحة الغرر ها غرور با حق هوري لفتيجيسا وسو يديه قرر iyo quruur way istagayaan marka quruurkii laftiisii oo macaha mubaasharadii ah isagana jucila waxa la yeelay kadaad ama al quruuru bacaha dagidii oo mubaashara maceedana jucila kadalik sidaas oo kala laga dhigay oo mubaasharada la horeysiinaya oo quruurkay ka horeynaysa amsiladeeda amsilada qolada manaadiqadu misaalka waxa ay ku tilmaamaan juz'un yudkaru liitaaxi alqaacida waa gobol hadalka ka mid ah oo loo sheego si oo u iftiimiyo qaacidada la sheegay oo qaacidadiioo weli qofkii uu la yar wareersan yahay ama aada ugu dhadhamila marka tusaalihii loo dhiibo ee uu isku mudaabaqeeyo aada u fahmaya waxaa ka mid ah ninkani raashin buu soo dhacay markaa ninkii uu ka soo dhacay oo ka warla ayaa u yimid dee wuu ku casuumay uun miyaad baahnayd waxaaga wax ka cunbu markaa ninkii isaga ahaana ee raashinka laga soo dhacee raadinayeyna dee neefkii adhiga ahaa ee laga soo dhacay buu ku quustay oo isaguna u cunay ina xisaabi haddii ay ka dhacdo dee waxa weeye annagu alla mutasabib buu ahaa kaasibkii kan kalena mubaashir buu ahaa ee wuu cunay dee mubaashirkii ayuunbuu xukunku raacaya markaa waa darood waxaagii waad qabta ma ninkii ya sheekh haddaad og tahay ma waad yeesheene masalada labaad waxa weeye ninkani ceel buu halkaa ka qoday berkada inuu ka cabana wuu doonayay laba nin baa isqabsadoo markaa mid baa kii kale ku tuuray dee kii ku tuurun baa lagu leeyay ee la odhan maayo berkadani haddaanay qodnayn ninkani meella kumuu dhaceen lama odhanayo sidaa laakiin kani wuu qodae dee kaasina wuu iska weydaaran lahaa yaa ku riday kanaa ku riday wey kurride iyo qode kurridaa lagu leeyay midda kalena waxa weeyaan nin baa nin eryanaya halkaa markaasuu midina qabtay markaa kii eryanaya baa doorri ka taagay sidiibuu ku dhintay dee ka taagahaasun baa lagu leeyay maxaa yeelay ninkani haddii uu qabto oo uu hayo dee wuu hayn lahaa uun ama ha sii daaya ama weligii ha hayee laakiin hayntu dilid ma aha ee kanaa dilay dabcan waxaa arrinta waxaa laga hadlayaa xagga mas-uuliyaddeeda iyo wixii laga dabagelayay ama xeer ciqaabeed ha ahaado ama wax kale oo ka dhalan lahaa adduun laga qaadi lahaa ha ahaatabaa laga hadlaya laakiin xagga dembiga iyo macsiy ahaan dee way iska caddah qofka qof xuma ku saaciday inuu dee dembi kabiire a galay maxaa yeele qof muslima dilkii bishadri kelima ninka ku caawiya ee yidhaahda dil oo kale uu masel yidhi ama uu kula taliyey ayaa la yidhi jaa yowma alqiyaamati waa bayna caynayhi maktuub bayna caynayhi aish min raxmat illaah iyadoo labada indhood dhexdooda ay kaga qorantay naxariistii ilaahay wuu ka quustay waa kelimo barhkeed hadduu ku caawiyo dee markaa mid u qabtayna hadalkiisa daah laakiin shareecaddu waxay ka hadlaysaa xagga xukumka maxkamad ahaan bay ka hadlaysaa xukumkii maxkamaddu qaadi lahayd tambiihdaa yar intaa yar waxaad moodaa inuu yar tadanuc ay noqonayso kusii xeel dheeraaday ama mas'aladeenna la iskala baxayo markaa tafriicaad yaryar oo aada u daqiiqaho siyuudigu iska soo urursaday weeyaan oo iskana adagba inta badanna culimada qawaacidku aanay amfilo u qaadan halka dambe ka raac markaa wastuhniyat qaacidadan waxaa laga soo reebay ashyaao baa laga soo reebay fiimaa nuqila sida lasoo raray haddii aynu qaadno midba u horraysaa waxa weeye kamaa idaa hasaba shaatan marka uu qofkii maal neef adhya ayuu qasbay wa amara shaksan qof kalena waxa uu faray bidabxihaa gowraciddeeda walam yadri lqarar kan isaga ah ee la faray inuu gowracana dagiddan muu ogeyn falkaasibu ninkii markaa wax soo dhacay addamaanu yastaqiru calayh damaantii dushiisay ku sugnaanaysaa bilqadci id yaqaru marka uu dee dago idcile yaqaru waa dagaya middani waxa weeye ninkani nin awr buu soo kaxeeyo baadiyuhu ka soo dhacay markaa dabeedna sayladda ayuu keenay waynu iibin doonaaye qal buui mid tuuga ayuu ku yidhi qal waxaan leeyahay mid dilaala bahalkanen jansaarka aa kuwan geela qala ayuu idhi qal ninkanina dee inuu awrkiisii yahay buu moodayay dabeed kolkii dambuunbuu baadiyihii ka soo galay kii reer baadiyaha ahaa oo ka tuurayo awrkiisii raadinaya haddii la gartoo la isku qabsadayna baalka meesha waan keenay hebel baa gowracay isaga uun ha la weydiiyo dee markaa hebelkaa isaga a wuu ku kediyo wuu dagay sidaa awgeed mubaasharadaasi ma noqon doonto mid ictibaar leh ee ninkan dagay unbaa lagu yeelanaya fadamaan falkaasibu damaanu yastaqiru calayh bilqabci damaantii waa ku sugnaanaya isagaa lagu yeelanaya kadaa sidoo kale waxaa ah idaa sullima marka loo dhiibo ninkii markaa laga kiraysanayay gaadiidka zaa'idun shay ka badan calaa musta'jarin mid markaa bixamli mid la shay loo kiraystay in la qaado wax ka badan buu u dhiibay faxamala mu'aajiru ninkii markaa alaabtan kireeyey ayaa dabeetana gaadiidkiisii saaray kaasoo jahilahu ka war la'aa siyaadada fatalifat markaa gaadiidkiiba waa dhintay daminahaa waxa mag dhabaya mustaajiru ninkii kira ninkii kiraystay kadaa sabata sidii sugnaatay masaladani waxa weeyaan laba nin baa wax kala kiraysanaya alaabana waa la qaadaya neef gaadiidana waa lagu raraya marka waa afar shay afar shay wey mu'ajir iyo musta'jir iyo musta'jar iyo addaaba waa afartaa markaa shaygan musta'jarka ah waa bifatxil jiim ism mafcuul baynu akrinaynaa siiqadiisa shaygan musta'jarka ah ee loogu talagalay in la qaado ee gaadiidka la saaro dee qadar buu ahaa macruuf oo toban kintaal baa laysku ogaa in xaaji khamsiintii lagu qaado ama awrkii in dee afar gadbadood la saaro ayaa laysku ogaa dabadeetana ninkii musta'jirka ahaa ee waxaan doonayay in loo qaado ayaa u qariyey mu'ajirkii gaadiidka watay oo dee dabcan kii rari lahaa ee isagu hoggaamin lahaa ee socodsiin lahaa ah ayuu wax u qariyey wuxuu ugu dhex guray xadiid buu ugu dhex guray dee jawaanadii aan laysku ogeyn shay zaa'idka ah wixii musta'jarka ahaa wax ka dheeraada ayuu u raaciyey ama wuxuu yidhi war alaabtan waa intaas oo tan ma sidaas ahaa dabeed labanlaabkeed bay noqotay afartii kamaanba way duuleen gaadhigii ama waxba adigu si noqdayse laakiin dee culayskaa sababtiisii ama neefkii xoolaaba u dhintayba dee kol haddii ninkani uu u qariyey masaladani halkii hore waa laga soo reebayaa oo mubaasharadaa la qaalib yeelayaa lama odhanayo gaadiidka adigaa wado gaadhiga adigaa darawal ka ahaayoo ku jabiyey lama odhanayee waxaa la leeyahay ninkii u qariyey baa wixii lagu leeyay ee musta'jirka ahaa kiraystihii almuslimuuna calaa shuruuti dee ninkani inu wixii khilaafo ma ahayn mar hadduu khilaaf ka sameeyey isagaa lagu leeyay marka adigu min xayu daliil unbaa fuqahadu markay masaa'ilkan baadh baadheen ama xagga ijmaaca iyo ay eegeegeen ayay dabeetana qawaacidda qaarna raacinayaan qaacidada hore qaarna ay ka soo reebayaan kadaa sidoo kale waxaa bal hadda eega hadda matniga idaa sullima zaa'idun shay ka siyaado ah wixii shay ka siyaadoo dheeraadka ah calaa musta'jarin bixamli waxa la doonayo in la qaado oo gaadiidka la saaro oo macruuf ahaa wax ka dheeraada ayuu markaa loo dhiibay qofkii wax kiraynayay fa xamala mu'aajirun dee ninkii gaadiidka watee kiraynayay baa qaaday oo daabaddii saaray jahilahu zaa'idkaana war buumuu hayn fatalifat daminahaa musta'jir dee ninkii wax loo qaadayay baa magdhabaya kamaa habata filasax masaa'ilkii buu weli soo reebayaa qaaciidadaa hore ee markaa mubaasharada la qaalib yeelaya ka soo hadhaya maanta mutasabibkii baa la dabagelayaa garo siday mustasne uga tahay waa sidaa wa minhaa waxaa sidoo kale ah xayumaa aftaahu ninkii xayumaa aftaahu ahlun nin fatwada u hela baa u fityooday bilitlaaf in markaa shaygan uu iska cuno fa akhda'a dabeed sheekhii baa fatwadii ku gafay fadamaanu magdhowgii waafin isaga oo kaamil ahoo dhammaystiran cala aladii aftaa ninkii fityooday buu dushiisa aaday bilaa khafaa'in qarsooni la'aan war haddaba faxdar min alkhata'i iska ilaali buu ihi gefka fi liftaa bal fatwada gefkeeda iska ilaali halkanna wuxuu wadaba wadaadadii buu soo galayoo sheekhu markaa waxa uu leeyahay muftigiina mararka qaar ayaa wax lagu yeelanaya waxaanu waxba u cunin ayaa lagu xukumi isagana ilaan shareecaddu nin jeclaysi ma taqaane masaladaasina waxa weeye masaa'ilu isagu mubaashir aanu ka ahayn oo aanu markaa mutasabib u ahaa oo sababteeda u lahaa laakiin mubaasharadeeda aanu lahayn nin baa waxa uhi sheekh allo waxaa iyo waxaase hebelna dhex maray alaabtaas markaa maanigaale mise isaga adigaale te isagiina wuu cunay amaba waxaasaa baan doonayaa inaan sidaa idhaahdo neefkaa xoolaha ah oo aniga iyo ninkaa hebel sidaa noo dhex maray ayaan doonayaa inaan gawracee ma gawrici karaa itlaaf ku samee buu dha waad gawrici kartaa bu laakiin qofkaasi waa inuu fatwo u ehel yahay oo dee qof macruuf ku ah fatwada inuu yahay ee haddii markaa aanu macruuf ku ahayn dee waxba kuma yeelanayo oo waxaa la odhan doonaa dee adigaa ugeeya waxaagii cid aan ehel u ahayn baabkan markaa qofka bani aadamkaahi wuu gafayaa ee ninkii ehelka fatwada u ahaabaa masaladii ku gafay damaankii oo kaamila ninkii fidyooday baa lagu leeyay faxdar min alqaa'i fi liftaa sidaa darteed iska ilaali haddaba ku dhex dhicin odaadow garacaan aanad dhalin yaan qiyaamaha lagu qabsan macnaha wuxuu arkay nin kii wax furaba intuu u yimaado kuus weyn u soo qaato ayuu odhanayaa bal sheekh sidaana waan ahaa ama waan cadhaysnay ama xaggaasaan u jeedaye bal qiil ii baar dabeetana isaguna intuu yar waraysto ayuu baashka u rogaya markaasuu dabeetana u baadhaya markuu ka yaabay celintiisii badnayd ayuu ihi war mid aana dhalinba yaan lagu qabsan ilaa qofkan caamada ah haddii wixii sharci loogu sheego isagiina aanu garanayn kii markaa gefkan sabab ugu ahaa unbaa lagu leeyay ismigiisii iyo mas-uuliyaddiisiiba isagaa qaadanaya waa kaa wey waa khatiir wey markaa qofkii inuu aada isaga hubsado oo xataa wixii isagiiyo ogsoon inuu baxsi u sameeyo ama masale yaqiinu u hubo oo hore dee usoo martay mooyaane inaanu ku degdegin aad bay muhiim u tahay waayahay wa minhaa waxaa ka mida masaa'ilkii laga soo reebayey qaacidada hore annahu yadmanu limaam imaamkii wuu mag dhabaya xayumaa amara marka uu faro dulman amran dulman arrin oo gardarro ah ayuu faray lijaahilin lijallaadin jaahil nin xeer ciqaabeedkii oogaya oo waxaan aan ka warhaynin biqatlin buu mag dhabayaa dil in sadara hadduu dilkaasi ka soo fulo kaa jaahilka ah masaladani waxa weeyaan nin qaadiye ayaa doonay inuu xeer ciqaabeed ku fuliyo qof uu dulmi waxaa ugu samaynayo oo aanu gar ugu lahayn ee uu dulmi ugu samaynayo ayuu doonay inuu ku fuliyo dabcan isagii gacanta ula tegi maayee mid jallaad la yidhaahdadaa jira oo karbaashka ku dhufta ciddii loo xil saaro ee markaa dee ciqaabta ka jara dadka qatligii maahe waa tii jeldiga jeldigii buu ihi ninkaa tacsiir baa lagu yeeshay wuu edab daran yahay labaatan jeedal ku dhufta bu dee labaatankii buu isla kala jiido mid energy uu ku yar yahay buu ahaa horay buu ka dhintayba buu dhintayba laakiin arrinta meesha taallaa waxay tahay ninkani xaqugumuu lahayna dulmi buu qaadigani ku karbaashay markaa dhimashada meeshaa ka timid iyo mas-uuliyadda qatliga waxaa lagu yeelanayaayo qaadigii dulmiga sameeyey laakiin ninkan iska jaahilka ahaa ean dulmiga qaadiga war ka haynin waxba laguma leh laakiin shaygan